بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dowladda iiraan oo caawa bilowday weerarkii jawaab celinta ahaa ee laga sugayey saldhigyada ciidanka maraykanka ee ciraaq iyo qatar oo ay tiro sawaariikha ku hoobanayso haddaba sidee wax u socdaan caawa wararkii ugu dambeeyey ayaad dhegaysan doontaan sidee dalalka afrika gaar ahaan geeska qaaradda oo ay soomaaliya ugu horrayso saameyn ugu yeelan kartaa colaadda bariga dhexe ka holcaysa ee u dhexaysa yuhuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan sideese loo dareemi doonaa xiritaanka marinka hurmus waxaad maqli doontaan warbixin taabanaysa dhinacyo kala duwan oo xasaasi ah faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya weerar cagmarin ah oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada baydhaba ee baay iyo alkataayib oo faafisay sawirada weerarkaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada buur dhuubo oo soo gebagaboobay waxaad maqli doontaan bayaan laga soo saaray shirkaasi iyo kelimaad laga jeediyey shil baabuur oo ku dhowaad toban xubnood ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bawan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna waxaadna naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horreeya dowladda iiraan ayaa caawa bilowday weeraradii jawaab celinta ahaa ee laga sugayey saldhigyada ciidanka maraykanka ee ciraaq iyo qatar ayay tiro sawaariikha ku hoobanayaan haddaba sidee wax u socdaan caawa wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo si dhow isha ugu hayay weerarka caawa
bismillaah aad baad umahadsan tahay maahir warar goordhow kusoo dhacay warqabadka dibadda idaacadda islaamiga alandalus ayaa tilmaamaya in dowladda iiraan caawa weeraro culus ay ku hayso qaar ka mid a saldhigyada ciidamada dowladda ee saliibiyadda maraykanka ay ku leeyihiin ee dhulka jasiiradda carabta iyo waddanka ciraaq tiro sawaariikh ah ayaa caawa ku hoobanaysa saldhigga al cudeyd ee maraykanka uu ku leeyahay waddanka qatar oo ka mid ah dhulka jasiiradda carabta saldhiggan waa saldhigga ugu weyn ee maraykanka uu ku leeyahay dibadda waxaana rumaysan yahay inay ku sugan yihiin ku dhowaad toban kun oo askari waxaa yaalla qaar ka mid a diyaaradaha ee ugu casrisan ee dowladda maraykanka ay leedahay sidoo kale dowladda iiraan waxay caawadu qiimo ku haysaa saldhig ciidanka maraykanku ay ku leeyihiin waddanka ciraaq bayaan ka soo baxay taliska ciidamada iiraan ayaa lagu sheegay inay bilaabatay howlgalka loogu magacdaray bashaa'irulfatxi howlgalkan ayay iiraan ku dooneysaa inay kaga argudato weeraradii isxigxigay ee maraykanku ay ku beegsadeen saddex ka mid a warshadaheeda ee hubka nuguleerka soo saara ee muuqaala lagu baahiyey baraha internetka waxaa kasoo muuqanayay sawaariikhda iiraan oo ku qarxaysa hawada magaalada dooxa ee wadanka qatar sidoo kale taliska ciidamada iiraan wuxuu sheegay in howlgalkan ay doonayaan inay kaga argoostaan amerikada daalimada ah isla markaasna ay ku xanuujiyaan masaalixda maraykanka ee mandiqada wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dabadhilifka qatar ayaa si adag kaga jawaabtay tallaabadan waxayna sheegtay inay tahay mid xadgudub ku ah madax banaanida wadanka qatar oo wadankeeda ay haystaan ciidanka maraykanka ayaa madax banaani sheeganaysa sidoo kale qatar waxay intaas ku dartay in goor horeba iyada iyo maraykanka ay sii ogaayeen in weerar uu kusoo wajahan yahay saldhigga al cudeyd sidaas daraaddeedna la faarujiyey oo ciidamada ku sugnaa ee laga qaaday ee saldhigga sida hadalka ee loo dhigay sidoo kale dowladda ridada ee imaaraadka carabta ayaa iyana goordhow ee waxay ku dhawaaqday inay xirtay hawada wadanka een maahirow dhammaanba wadamada dhacmandiqada loo bixiyay bariga dhexe gaar ahaan ee dowladaha khaliijka ama gacanka oo maraykanka uu saldhigyo waaweyn ku leeyahay xaalad adag ayaa ka taagan waxaa la joojiyey dhammaanba duulimaadyadii ee diyaaradaha waxaa xaalad feegjignaan ah galay dadka saliibiyiinta reer galbeedka gaar ahaan kuwa ameerikaanka ee halkaasi ku sugan tanina waxay ka dhigan tahay in dagaalkii ee madaafiicda laisku tuurtuurayey ee u dhexeeyey een yahuudda iyo iiraan hadda uu noqday mid saddex geesood ah ee mandiqada oo idilna ay xaalad jihawareer ah ku jirto ee waxaa la saadaalinayaa in maalmaha iyo saacadaha soo socda ee dowladda iiraan ay xirto marin biyoodka lagu magacaabo hormus oo ay maraan inta badan maraakiibta shidaalka ee u daabisha qaaradda aasiya iyo wadamada reer galbeedka wixii kusoo kordha ee waxaan kusoo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijka dambe ee idaacadda andalus insha allah aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix islaa xaaladda bariga dhexe ayaan ku guda jirnaayey sidee dalalka afrika gaar ahaan geeska qaaradda oo ay soomaaliya ugu horreyso saameyn ugu yeelan kartaa colaadda bariga dhexe ka holceysa ee u dhexeysa yuhuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan sideese loo dareemi doonaa xiritaanka marinka hurmus haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin xasaasi ah oo dhinacyo kala duwan taabanaysa waxaa warbixintaasi qalinka u qaatay islamarkaana inoo soo jeedinaya walaalkeen eliyas cabdulaahi dagaalka u dhexeeyey yuhuudda iyo iiraan ayaa qarka u saaran in sidii dabkii uu u wada qabsado guud ahaan bariga dhexe waxaana markan si indhala'aan ah u soo galay maraykanka oo isku tilmaama jaangooyaha siyaasadaha kala duwan ee caalamka inkastoo iska horrimaadkan si toos ah uu uga dhacayo dhulka loo bixiya bariga dhexe haddana saamayntiisu ma ahan mid keliya ku kooban gobolkaas balse waa mid gaari kara qaaradaha kala duwan gaar ahaan afrika geeska afrika oo ay soomaaliya ugu horraysa ayaa wajihi kara saameyno ballaaran oo ay ugu weyn tahay mid dhaqaale waana haddii xaaladdu ay ka sii darto waana sida ay aaminsan yihiin khubarada ka faalloota arrimaha gobolka warbixintan waxay allaah idinkii falanqayn buuxa ka bixin doontaa sida dagaalka iiraan iyo yuhuudda uu u taaban kara gobolka geeska afrika innagoona si gaar ah diiradda u saari doonna soomaaliya kow saamaynta istaraatiijiyadeed ee marinbiyoodka hormus iyo xiritaankiisa marinbiyoodka hormus ayaa ah halbowlaha ugu muhiimsan ee dhoofinta shidaalka adduunka waxaana sida baaritaanadu ay sheegayaan si maalinle ah uga gudba in ka badan boqolkiiba labaatan saliidda caalamka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters haddii iiraan ay si abaddi ah u dhaqangeliso hanjabaaddeeda ah inay xidhaysa marinbiyoodkan waxay arrintaas keeni kartaa korar ku yimaada qiimaha saliidda taasoo saamayn toos ah ku yeelanaysa dhaqaalaha dalalka shidaalka soo dhoofsada oo ay soomaaliya ugu horrayso dalkeenna soomaaliya oo aanan lahayn wax soo saar shidaalka oo gudaha ah waa mid ku tiirsan shidaal uu ka soo dhoofsado dalal dhowr ah sida imaaraadka carabta iyo kuwo kale oo fara badan haddii qiimaha shidaalka uu sameeyo karowkac waxaa si toos ah cirka u geli doona qiimaha gaadiidka lagu raaco korontada iyo badeecooyinka kale ee aasaasiga ah taasoo sii horin karta sicir bararka gudaha dalka ka jira muddooyinkii lasoo dhaafay labo saamaynta dhaqaale ee gobolka iyo dhibaatada cuntada sida ay sheegtay hay-adda cunnada ee loo soo gaabiyey f i o sannadkii lasoo dhaafay ee soomaalida ayaa inta badan ku tiirsan soo dhoofsashada cunnooyinka kala duwan halkii ay ku faani lahaayeen dallagooda gudaha taasi oo keentay in mar weliba oo ay timaado xaaladdan oo kale in bulshada soomaaliyeed ay gasho xaalad liidata haddii iska horimaadka bariga dhexe uu sababo jabka suuqyada caalamiga ah waxaa laga yaabaa ayay warbixintu leedahay in shidaalka raashinka iyo dawooyinka kale ee la keena soomaaliya ay noqdaan kuwa aanan la heli karin ama qiimo ahaan sarreeya oo uusan iibsan karin qof walba dalka yeman oo mararka qaar muhiim u ah badeecadaha soomaalida haddii uu isagana si buuxa u gala dagaalkan weyn marka laga hadlayo dowrka xuutiyiinta yemen ayaa lagu waramayaa sidoo kale in dhaawac weyn ay u geystaan maraakiibta xamuulka qaadda taasoo sababi karta dibudhac ku yimaada badeecadaha kala duwan ee muhiimka ah markii ay dalka timaadana ay ku adag tahay inuu iibsado xitaa qofka ay noloshiisu dabaqadda dhexe tahay saddex saamaynta amni iyo midda qaxootiga ee ay dhalin karaan xiisadda ka taagan bariga dhexe sida ay aaminsan yihiin falanqayaal fara badan hardanka ka socda dhulka loo bixiya bariga dhexe ayaa keeni kara korar ku yimaada tahriibka waxaana laga yaabaa in dad badan oo ka soo cararay dalalka iiraan yeman ama suuriya ay u soo gudbaan xeebaha geeska afrika taasoo la aaminsan yahay in ay xoojin doonto culayska amni ee horay uga jiray gobolka bartilmaameed duulaan xambaarsanna ay markan u noqon doonto dowlado hor leh qodobka afaraad waxa uu noqonayaa taagdarrada dowladda ridada soomaaliya iyo dawarsigii ay ku tiirsaneed oo sii mugdiyoobaya xukuumadda ridada soomaaliya oo si weyn ugu tiirsan deeqaha caalamka ma haysato wakhti xaadirkan sida diraasaadku ay sheegayaan awood dhaqaale iyo mid amni oo ay kaga hortegi karto xiisadda bariga dhexe ee la filaya inay sababto burbur dhaqaale oo baaxad leh kaasoo taaban doona dunida daafaheeda sida uu soo sardinayo wargeeska the gaardiyan ee ka soo baxa dalka ingiriiska inta badan dhaqaalaha dowladda ridada waxaa luunsado musuq maasuq iyo maamul xumo halka shacabka ku hoos nool ay la daalaadhacayaan shaqola'aan kufsi iyo boob hantiyadeed oo bareer ah intii ay rogrogi lahayd xaaladda caalamka ayna ka fikiri lahayd masiirkeeda waxay xukuumadda xasan sheekh taa beddelkeed ku mashquulsan tahay siyaasadda gudaha iyo kalaboobka shilimaadka yar ee ay ka soo dawarsatay dalalka galbeedka saamaynta shanaad waa dowrka geeska afrika ee xiisadda bariga dhexe iyo isbeddelka caalamiga ah dalalka geeska afrika sida jabuuti iyo eritreya ayaa si gaar ah xiisaddan indhaha ugu haya iyagoona filasho ugu jira isbeddel walba oo ka dhaca bariga dhexe maadaama ay yihiin dalal istaraatiiji ah oo dhaca marinnada ganacsiga soomaaliya oo ah dalka ugu xeebta dheer geeska afrika ayay khubaradu sheegayaan in wakhti xaadirkan ay haysato fursad ay kaga faa'iidaysan karta istaraatiijiyaddeeda badeed marka laga hadlayo xaaladda hadda ka soo korortay bariga dhexe dhaqaale fara badanna ay ka samayn karta middaas balse ma dhici karta sababtuna waa xukuumadda taagta daran ee ka dhisan soomaaliya iyo maamul xumadeeda ay yidhaahdeen qaar ka mid ah falanqeeyaasha gobolka gebagabadii dagaalka bariga dhexe ee u dhexeeyey yuhuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan waxa uu hadda u muuqdaa mid ganafka ku dhuftay waxyaabo badan ganacsiyo kala duwan ayaana cirka isku shareeray oo uu dahabka ugu horreeyo gudaha soomaaliya ayuuna hadda garaamka dahabka ah ka marayaa lacag ka badan boqol dollar halka markii hore warbixinadu ay sheegayaan in uu ahaa inta u dhexaysa lixdan ilaa lixdan iyo shan dollar suuqyada lacagaha dijitaalka ah ayaana badankood hoobtay sicirkii shidaalka ayuuna sidoo kale ku darsamay qiimo lacageed oo fara badan waxayse wax weliba isbeddeli doonaan sida filashadu ay tahay markii uu si abaddi ah gorgortankana ka fog uu u xirmo marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee hurmus aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyas cabdulaahi وأجرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexe ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah oo aad caawa ku dhagaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeyay oo aynu caawa ku soo qaadan doono waxa uu yahay howlgalladii ugu dambeeyey oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaano dhaca wilaayaadka islaamiga ah kaasoo lagu qoray beejka faafreebka ee idaacadda islaamiga landulus ay ku leedahay baraha bulshada ciidamada mujaahidiintu waxay saaka cagta mareen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka burjeed ee hoos taga magaalada baydhabo weerarkaasi inta uu socday waxay kulmiyo murtadiin ah oo gurmud ah ka soo baxeen magaalada baydhabo balse mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay dib ayayna u laabteen iyagoo khasaa'ir dusha loo saariyey weerarkii saaka cagta lagu mariyey xerooyinkaasi waxaa ku baktiyey ilaa iyo labaiyo toban murtad dhaawacuna waa labaatan iyo sideed maxaabiis noolnooloo gacanta lagu qabtayna waa ay jiraan sida sawiro lagu baahiyey baraha bulshada lagu arkay hub kala duwan iyo agabyo kale ayaa laga soo qaniimaystay xubintaasi markaaynu halkaa uga gudubno bal markan aynu eegno mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo jawaab celinta iiraan weeraradii warshadaheeda nuukleerka lagu qaaday oo soo dhowaaday iyo maraykanka oo ku dhawaaqay xaalad feejignaan sare ah waa mid ka mid a canaawiinta lagu qoray shabakadda wararka soomaali mimo dhammaan talisyada ciidamada maraykanka ee dalalka mandiqada bariga dhexe ayaa la siiyey amar ah in ay galaan xaalad feejignaan ah midii ugu sarraysay iyadoona muwaadiniinta reer galbeedka isaga firxanayaan dalalka khaliijka wararka ka imaanaya mandiqada loo bixiyey bariga dhexe ayaa sheegaya in xiisadaha colaadeed ee ka dhashay duulaankii lagu qaaday dalka iiraan ay sare u kaceen heer ay gaareen in hubanti la-aan ay gasho sii furnaanshaha marinbiyoodka hormuus mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka ayaa u sheegay wakaaladaha wararka inuu soo dhowaaday wakhtigii ay iiraan qaadi lahayd weerar argoosi ah oo ka dhan ah dhammaan masaaliixda maraykanka ee dalalka bariga dhexe dhammaan muwaadiniinta ameerikaanka ah ayaa lagu amray inay ku sugnaadaan guryahooda iyo hoteelada ay degan yihiin ayna ka fogaadaan isku imaatinada iyo suuqyada lagu dukaamaysto maraykanka ayaa si gaar ah ugu digay dadkiisa ku sugan dalka yar ee qatar oo uu sheegay inay halis weyn la kulmi karaan sidoo kale saraakiisha ciidamada maraykanka ee ku sugan dalalka gacanka ciraaq iyo suuriya ayaa lagu wargeliyey inay xaalad feejignaan ah geliyaan askarta sababo la xiriira jawaab celinta iiraan ee la filayo dhinaca kale jenaraal cabdiraxiin al musaawi oo ah taliyaha guud ee ciidamada iiraan ayaa kelimad uu jeediyey ku sheegay in ay samayn doonaan aargudasho weyn oo laga yaabo in ay sababto burburka kiyaanka sahyuuniga waxauu ku goodiyey in jawaabta ay ka bixin doonaan weeraradii maraykanku uu ku qaaday warshadaha nuukleerka iiraan ay noqon doonto mid xanuujisa waxa uu ugu yeeray kiyaanka baadida ah oo uu ula jeedo yuhuudda sahyuuniyadda tan iyo markii uu maraykanku ku biiray dagaalka u dhexeeya sahayanada iyo iiraan ayay sii xoogaysanayeen xiisadaha ka aloosan beriga dhexe ilaa iyo hadda lama oga qaabka uu noqon doono jawaab celinta ka imaanaysa dowladda shiicada ah ee iiraan haddaynu halkaa ugu gudubno warbixintii lagu hardhay maanta webka soomaali mimo markana shil gaari oo dad ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada adisababa waa warbixin lagu qoray websaytka islaamiga ee caalamada waxaynu u bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in maanta uu shil xoogle ka dhacay duleedka magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya halkaasoo ay ku nafaayeen ku dhowaad toban qof oo etoobiyaan ah booliiska adisababa ayaa xaqiijiyey in shilkaasi baabuur uu si gaar ah uga dhacay degmada akaki kaliti oo dhacda duleedka adisababa halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan sagaal qof oo uu ku jiro ilmo saddex jir ah warbaahinta maxalliga ah waxay xaqiijisay in sidoo kale shilkaasi ay dhaawacyo culus ka soo gaareen siddeed qof oo kale waxaana dhacdadan ay timid markii ay isku dhaceen gaadiid badan oo waddo mashquul ah marayey sarkaal ka tirsan qaybta baarista shilalka ayaa sheegay in shilka uu ka dhashay gaari basa nooca dadweynaha oo ka yimid aagga xayla garmeenta uu si xun ugu dhacay gaari xamuul ah taasoo baska ku keentay inuu kontaroolkiisa lumiyo kuna dhaco gaadiid ka soo horjeeda baska ayaa si gaar ah ugu dhacay gaariga yar ee dolfinka loo yaqaano waxaynu warbixinadu xaqiijinayaan in dhammaan dadkii dhintay ay sagaalka xubnood ka kooban uu ku jiro darawalka ay saarnaayeen gaariga yar ee basku ku dhacay sawiro lagu baahiyey biraha bulshada ayaa muujinayey burburka baaxadda leh ee ka dhashay shilkan baabuur waxaana goobta ku burburay gaariga yar ee dadku ku dhammaadeen waxaana iyana uu burbur gaaray gaadiid kale oo ku socdaaliyey waddada uu shilku ka dhacay warbixinta ugu dambaysa oo aynu xubintan ku soo qaadanayna ayaa waxaa lagu qoray websaytka islaamiga ah ee reediyooga alfurqaan ciidamada maamulka la baxay puntland oo qof shacab ah ku dilay magaalada gaalkacyo waa cinwaanka warbixinta lagu qoray reediyooga alfurqaan waxaa maalintii shalay ahayd magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka dhacay fal dil ah oo uu askari ka tirsan maamulka ashaaladirirka puntland uu u geystay qof shacab ah warka ayaa tilmaamaya in askariga geystay dilka iyo ruuxa shacabka ah oo muran soo kala dhex galay taasoo ugu dambayn sababtay in askariga uu rasaas ku furo qofka shacabka ah iyadoona uu isla goobta ku geeriyooday askariga geystay falka dilka ah ayaa goobta isaga baxsaday iyadoona ilaa hadda uusan maamulka la baxay puntland ka hadlin dilka uu geystay askariga ka tirsan maamulkooda dad goobjoogyaal ah ayaa waxay saxaafadda u sheegeen in askariga dilka geystay uu si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka lacagaha baadda ka qaada dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo ah xarunta gobolka mudug xubinta adalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga xilligan waa naga intaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee gado odayaasha iyo waxgaradka magaalada buurdhuubo ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada buurdhuubo kulanka waxaa barbar socday dowro sharci ah waxaana ugu horeyn goobta laga akhriyey bayaan ka soo baxay shirkaasi kadib markii walaayada islaamiga ah ee gedo ugu yeertay odayaasha iyo waxgaradka degmada buurdhuube shir looga arinsanayo jihaadka ka socda bariga afrika iyo danaha bulshada ku dhaqan degmada buurdhuube shirkaas oo socday muddo laba maalmood ah sidoo kale shirka waxaa barbar socday dowro diini ah oo lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah sidaas darteed shirkaas wadatashiga ah waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran kow waxaan taageeraynaa soona dhoweynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose labo in la horumariyo dacwadda iyo waxbarashada lana gaaro si isku filnaansho ah bulshada dhexdeeda saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku joogo geygeena afar waxgaradka iyo bulshada degmada buur dhuube waxay caddaynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba shan sidoo kale shirka waxaa lagu gorfeeyey ka hortaga xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka in laga shaqeeyo islaaxinta bulshada iyo ka shaqaynta danaha wanaagsan waxaan isku afgarannay in laga hortago maandooriyaha iyo dhammaan wixii fisqi ku ah bulshada dhexdeeda wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada buurdhuubo bismillaah dhammaan walaalaha meesha iskugu yimid hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer degmo iyo hadday ganacsi tahay iyo haddii cuqaasha iyo waxgaradka gobolka deegaamka degmada ay tahay dhammaan waan idin salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdulsalaam sidii walaalaha hore oga horreeyey bay u hadleen laba maalin ayaa waxaan u fadhinay shir horumarinta iyo kobcinta degmada buurdhuuba ah shirkaas oo daarnaa waxyaabihii soo siyaaday ee kusoo siyaaday deegaanka iyo wixii ka qabasho lahaa ka naasuqay haddaanas warsannay haddee bir oo bir ahaba haddii aan la afaynin baaba maxaanku dhaa afbeesho qulubta bini aadamka haddii dadkii talada ay ka dhexaysa ayna tashaninna waad garanaysaan wixii la noqonayo sidaa aawadeed haddaan isu nimid annaga oo ah waxgaradka iyo coqaashi deegaanka gobolka khaasatan degmada buurdhuubo iyo walaayadanadii heer degmo iyo heer gobolbo heer degmo dee awal baa isla joognay inta badan heer gobolna way nagu soo siyaadeen waxyaabihii aan iska warsannay waxaan kor marinay wixii danta ku dhisan tiirka islaamka iyo diinta waxaan iska reebtoonnay oon iska reebnay oon isfarnay inaan iska reebno fisqiga iyo waxyaabaha xumaanta ah waxyaabaha xumaanta ah maxaa keeni karoo u horreeyo maandooryaalka sidii muqadaraadka iyo wixii la mid ah intaa waxaa dheer cadowga allah nagu soo duulay haddaan nahay soomaaliya khaasatan gobolka gedo etoobiyada haddana haysato oo degmadii buurdhuba fadhido waxaan ku boorinayaa meel kaste oon joogno in aan u foojignaana cadowga islaamka in aan u foojignaana ninkaan dhagax qaadan karin oon qori qaadan karin maalka inaan keenno gabdhaha waa inay biyaha caagta keenaan etoobiya waad og tihiin yurkud wuxuu ka raacay wixii ka raacay waa gobolka geda ka mid ah waad ogtihiin kenya wixii ka raacay meeshii la yidhaahdaa ceelcaddo oy ku samrila'da walaalayaal dadka asaga ahaa qaramada midoobeed iyo midna nooma hubaynayn iyo hebelow kale meelna noogama imaanine wiilashaan surwaalaha gagaaban bay ahaayeen wiilashaanay ahaayeen sidaa aawadeed wiilashii marka insha allahu raxmaan waxaan garab istaag iyo xoojin iyo dhiiragelin ka rabnaa annaga awalan jihaadka waa inaan qoyskanaga ka bilowno cunuganaga iyo islaantanada waa inaan akhlaaqdooda soo toosino marka labaad waa inaan deegaankii gudaha aan ku jirno aan kasoo toosino marka saddexaad haddaan ku dheeraad iga raalli noqdo marka saddexaad waxaan u tacsiyeynaynaa walaalahana reer falastiin dhibka haysto oy geesaha ka jiraan dad islaamnimo sheeganaya reer carbeed ah walaalahana dulmi baa lagu hayaa dulmiga ilaahay ka dulqaada dulmiga allah ka dulqaada waxaan u hambalyeynaynaa dhaartii mujaahidkii sheekh cali dheere inay noo rumowdayna waa inkugu hambalyeynahayaa allahu akbar dhaartii xasan uu ku dhaartay oo ahayd maxaanku idhaahdaa saddex beri saddex biloodaa lagu soo xaaqayaa waad arkaysaan meeshaay maraysay mira dhalkeeda waxaana loo ka baahan yahay af iyo uur iskhilaafsan ma aha af iyo uur iskhilaafsan ma aha bilxaqiiqo weeye hubkii xasan gorguurta uu geda ka qaaday nimankii farmaajo keenay meeshaan kenya kulli gacanta mujaahidiintay galeen allaahu akbar waa xoogaal baan wadanne waxaad haysataan facebookyadaad ka arkaysaan ma qarsadaan walaalayaal waxaan leenahay maanta ilaahay dowlad caadil ah oo diinta nagu dhaqda allaha noo dhaliyo allah way noo dhalatay ee allaha noo xoojiyo mujaahidiinta gacantooda kor allaha ka dhigo mujaahidiinta gacantooda kor allaha ka dhiga degmada buurdhuuba haddii aan nahay oday iyo gabar iyo waxgarad iyo ganacsi intaba aan u istaagno xumaanta inaan iska qabanno goortii dowlad waxay dowlad noqotaa oy dhismataa goortii shacabkeeda u hoggaansamo aan u hoggaansanna walaayada islaamka iyo dowladdannada diinta aan u hoggaansanna ilaahay mahaddii intaasaan kusoo gabagabaynahayaa kolley wixii aan gafay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan asiibnayna allay u ahaadeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الهي baa mahad iska leh subxaana wa tacaala nagu kulmeeyey kulankan sharafka badan annagoo dad islaam ah noogu bishaareeyey jimcatulislaam iyo waliimaan alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilahi baa mahad iska leh meeshaan eh, annagoo odayaasha buurdhuuba degmada buurdhuuba eh iyo odayaal heer gobol eh iyo maamulkii degmada buurdhuuba ayaa waxaa noo socday wadatashi diiniyeed waxgarasho wax fahan leh iyo wadatashi baa noo socday insha allahu tacaala haatanna waa noo soo gabagaboobay wuxuu noogu soo gabagaboobay si isfahane si khayr badan buu noo soo gabagaboobay fahankaasoo ka mid ah in maaragtay wixii xumaan ah wax alla wixii xumaan in layska in layska duugo oo layska reebo wax alla wixii macruuf oo shay ah la isfariyo wixii xumaan inaan iska reebno wixii wanaag ahna aan isfarino saasuu heshiiska anaga noqday wax alla wixii deegaanka marka dhibahayo oo deegaan sida xaalufinto sida maaragtay dhibaatada jirto sida fisqiga sida maaragtay munkaraadka wax alla waxa nahyi ah inaan ka- iskala dagaalanno iska garabsana walaayaadka gobolka iyo heerka degmada inta waa ku heshiin heshiiska saas u dhacaya waxaa kale oo jiro oon la wadaagaynaa insha allahu tacaala walaalahana reer falastiin murugada haysata iyo dhibaatada ka muuqata waan la wadaagaynaa maxaa yeele mu'minka xibin haddii xanuud xibinta kale ma hurdi karo waan la wadaagaynaa wayna xanuunaysaa laakiin maanta meelaan dhaqaale u marino ama aan dadnimo u marino mataqaana lugka aan ugu tagna midna ma hayna balse waa la wadaag waa la wadaagaynaayo xanuunkaas waan la wadaagaynaa waxaan leenahay insha allahu tacaala biidnillahi alkariim ilaahay ha ka dulqaa subxaana wa tacaala gacantoodan kor allah ka dhigo adigan intaasa leen ugu duceyna insha allahu tacaala midda kale waxaan hambalyo u direennaa eh, ciidamada mujaahidiinta dardar cusub soo geliyey sanadkan cusub oo hadda naga bisha lixaad baan ku jirnaa sanadka cusub eh, raas caddii raasgaboon dalka soomaaliya inteeda badan ee walba ammaan shabeellooyinka ilaa hiiraan wanaagga iyo maaragtay horumarka hormariyey dal dal badana maanta ee maaragtay gacanta ay ku jirtay gaalada gacanta ku dhigay aad baan ayagan ugu hambalyana waxaan leenahay insha allahu tacaala biidnillahi kariim garabkiina allah istaaga allah inla diin nasriga waa la heli ilaa aad diintooda qaadato kaama reer noqonaya bal soo maaha ilaa marka gaaladu waxay naga doonaysaa waxaan ayaga ay tahay inaan naga noqono waxay ayaga tahay ilaa aan noqono nagama harayso dulliga ayada ku jirto iyo fisqiga ay ku jirto intaas inala rabto annagana ma ka yeelayno waxaan u dhimaynaynaa diintanada waxaan u dhimaynaynaa jihaadka waxaan isku afgarannay jihaadkaas haddaan odayaal nahay haddaan waayeelan nahay naf iyo maal bilaan ku bixinna gaaladana aan la daga gaaladana aan la dagaalanna heshiiskaas macaahadaasna horaan usoo qaadannay haddana waa qaadan dhab bay naga tahay inaan la dagaalna gaalada guryaha kula dagaalanno dhufeeska kula dagaalanno maalka kula dagaalanno nacfiga kula dagaalanna caqliga kala dagaalanna maskaxda kala dagaalanna arrin noo taagan wey insha allahu tacala biidni albaarig waxay sax bay naga tahay arrintaas intaasaan isku afgarannay waxaan leenahay mujaahidiinta hore usii socda waa nasriga waad gaari nasriga waad gaari doontaan waana wada gaaraynaa insha allahu tacaala gargaarka waa helaynaa ee hore ha loo sii socda waxaa weeye wax kasta oo lagu samro khayr baa lagu helaa waxaa weeye haddaad samarto dhibka aad ku samarta ilaahay wuxuu ku siinaya guul buu ku siinaya subxana watacaala marka dhibka aan ku wada samarna annagana odayaal baan idinkugu nahay idinkana wiilal iyo tacaamul baa noogu tihiin marka dhibkan aan ku samarna waan idinku garab taagna insha allahu tacaala intaasuu warka igana yahay asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا ليال ما يبقى سلامان أنت مسلمين أميلا نسي كويتي يا سلامان سلام كبعد ونقاء أضيالكي قبل جذو gaar ahaan degmada buurdhuubo maanta meeshaan laba maalmood meeshaan isku imaadnay oo shirka qabanay aniga walayadana shirkii oo hanin gabagaboowey maalintan arbaado ah Eh, may baa siin lenaa horta walaayadii intaas inta shir aninka gobati horta ilaahay aan mahadsanna Eh, horta aan mahadnagaan ilaahay aan mahadnagaan walaayadii aan mahadnagaan tan kale may lenaa qof kasta oo muslimiin ee dhapaay meeli roow inay dhabkii ilaahay ku qaada adaawada oo muslimiinta ha ka duuliya haysatoona inay ilaahay galantida noo ka gobadoon sheegaan ilaahay noo gobado ilaahay galantida alle noo ka gobado wali oo hor may la raay en meelun linkooy oo talooyin ah oo isla qaadani odayaalkii oday dhaqameedii waxgaradkii culmadii ganacsatadii meelan inay sokoyti may ba adla qaadeenaa inay jihaadka usulag iib qaadan oo naf imaa leh yaa adla qaadani walbarashadana horan korarin yaa adla qaadani may baasinlanaa walaalayaalow Eh, inay naf imaalba undhonka jihaadnaan ilaahay dartiisna in jihaadnaan muslimiinta oo may la raaya cadaawad haka duuliina inay ilaahay galantiis ku qabado guulna ilaahay soo dhana islaamu meel kastoo roogo oo dagaal ku haayo oo dhab ku haayo guul ku halnayto ku khayr badan allahna siiya lana diinta may buu allaha ningowayaaya lana unoo odayaalkii ah may baa la qaadanay islaamkii ama walayaadkii oo dagaalka ka jari may la raaya may la qaadanay hee ini unu naafi maalka la dagaalano oo waliba una karaamkan dhunyan hagran iyo ad la qaadani Eh, hadal badan may la reeya haama buuyaaw may la raaya ee warkee isku gaabiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid a abwaanadii shirka ka qayb galay ayaa goobta ka jeediyey tixgabaya alxamdulilah alla mahad iskule allahaas oo een, nimcada u sanasiin aan tukalahan kooba koran inka weynta nimcatul islaam waliimaan allahaas mahad iskule marka labaad may salaamay akhyaartay odayaalka waxgaradka een, maamulka sharafta leh gobol iyo degmo inta isugu imaaday horudhacayga hore een, haddii warsan sheego maana weelow haba nagataan ilaahay masagar war fayla sheegdeen warku sugan laakiin hal ta'kiidiyo arfaday hal kumira dhaliyey ilaana kumira dhaliyin alisenka wala waxaan dhihi lahaa dhurduhuba iskama qayliya waa dhab hadalkiiya markuu dhibicda roobka hadda aduu dhiiqda badiyaaye aniguna dhawaaqaygu waa dhiila aan damina doqontiya intaan dhiig lahayn maba dhegaystaana ninka dhimar leh iyo caaqilka iyo dheefto- dheef noqotaaye ballandhaho waxaan soo wada dhagaxyo waaweyne dhurwaagu waa markuu reer u dhaco dhurwaagu waa hadduu reer u dhaco dheeftahana waaye yur markii la dhaho waa inuu xerada dhaafaaye haddii dhaxal awowgaa la dhaco waad u dhimataaye dhowrsanow kitaabkii alliga dhaladka ciiddeenna inaan cadow ka dhowrna ogow dhaxalgal weeyaane iska dhic soomaaliya dhidirka soo duulay inkastoo kufrigu dhigbax iyo dhaawac culus gaaray dhuunaqaatayaal iyo ogow dhowr kun baa haraye inaan maanta sii dhowranaa dhabarjab weeyaane raayadan dhalaalkeedii iyo dheeha lala yaabay raayadan dhalaalkeeda iyo dheeha lala yaabay waa dhaxal awoween ka tegay iyo madhaafaane jacfar iyo rajaal dhiiran baa iilka loo dhigay jacfar iyo rajaal dhiiran baa iilka loo dhigay maalintuu dhurwaa foolxun iyo horor usoo dhunto inaan dhowl caddeeyo farxadi way ga dheer tahaye aniguna dhab baan kuu jeclay dhowr sano hooye hayga dhicin hadheeliin xumaan waa idinta dhiiggay u horay dheefta iyo maalka ayaguna dhambaal baan u diray dhiirigelin weyne ayaguna dhambaal baan u diray dhiirigelin weyne dhabacdiiyo kuleelkiiyo qabo waad ka dheragteena dhufaysada waxaad ugu jirtaan dhalasho diimeede insha allahu guur baa ka dhalan subaxan dheerayne iska dhiciya gaalada nasri way noo dhalan intaa intaas weeye Een, waxaan kaloo la hadli lahaa nimankan kabaqaadka ah ee soomaalida mar kasta een, iskaalshaha u ah magaceennana sheeganaya nimankaasaan rabay mar inaan la hadlo waxaan dhihi lahaa iyaguna galowgaba iskama qayliya waa gar hadalkiiye markuu guluf colaadeed maqluo gama diidaaye aniguna gadiisa oo kalaan galabta joogaaye ragga gayiga soomaaliyeed gaalka ugu deeqay gumaystaha raggii saaciidaan hadal la gaarsiina bal gudoomiya xaajadan adduun galenba waa heere idinkoo gafuurkiiyo garkiiyo guudka ka ciroobay idinkaa rabbiga gees maroo gaale caabudaye garwaaqsada waxaad galabsateen gumca rasaaseeda awrkuwa markuu garab la'yahay ee geela laga reebo maba gaaro goobtuu rabee geed caleen badane idinkuna gadaasaa tihiin gaalo yahay baase guri aar libax leeyahaad ay ka gadateene idinkaa iswada gowracoo garasho dheerayne gamba dhigle idinkaa xidhoo ceeb ku gaardiyey garwaaqsada waxaad galabsateen gumca rasaaseeda waxaad kala gadaysa kolley kaarka kaa gubay gafanaha islii noqotaya ama abii guri u xaaqdaaba tiira kuu guryaa iyo wax kale kuu gufeeyaaba wilishii jihaadka u guntaday gala dagaalkii gafur weyna gaalkii u gala haydan guursaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaad dhegaysan doontaan kelimad uu gebagabada kulanka goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أولا allah subxaanahu wa tacaala aan u mahad celinaynaa nicmooyinka aan la koobi karin uguna horaysa nimcatulislaam waliimaan nicmkaasoo bilow iyo dhammaasho midna aanu lahayn allihiinu nimciyey ayaan u mahad celinaynaa mar walbo mar labaadku waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta safarka dheer soo gashay ayagoo looga yeedhay in laga arrinsaday ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa sidii lagu koryooli lahaa loogu dhaqmi lahaa shaqaalo loogu noqon lahaa loogu nusrayn lahaa kulankii asaga ahaa odayaasha dhaqanka kose ay qayb galeen waxaan loonaan lahay jazaakumullaahu khayran khayra jazaa kulanku wuxuu ahaa kulan wadatashi diineed buu ahaa waa kulan aanu allah ka rajaynayna jalla wacalaa inuu noogu dembi dhaafo leanna maxaa yeelay waxaanu ku qaadannay waxay ahayd kitaabka allah subxaanahu wa tacaalaa iyo sunnada nebi maxamed taasaan ku qaadannay waxaan isla garannay oo odayaasha waxaa weeyaan soo hadal qaadeen xaaladda maanta meesha ay marayso xaaladda maanta meesha ay marayso waxaa weeyaan waa zaban nolol ku soo duulay cadow kala duwan mid dayaaraad ku dagaalamayo iyo mid lugta ku dagaalamayo iyo mid fikirka ku- ku dagaalamayo iyo mid maalka bixinaya ay nagu soo duuleen aanu maraynaa laakiin ilaahay waxaa fadligii ah inuu baraarugu jiro ee odayaasha maanta leeyihiin waxaan ma aha waxna anfacayo ee waxana anfacaya keliya waxaa weeyaan shareecada islaamka shareecada raxmaanka inaan u xukuntunna iyadaasna aan difaacno waayo waxana anfacaya ay leeyihiin maanta ilaahay fadligii weeyaan ikhwaanay dhanka kale cadowgan saa'ilka nagu soo duulay waxa isweydiin la in isweydiin ay mudan tahay nin marka aan raalli kaa noqonaynin in uu adduunyo ku siiyo maanta ama kaar uu ku siiyo ama laf uu ku siiyo uu biil kaaga dhigo raallina aad ku noqoto asagana uu raalli kaa noqdo ma dhicaysaa ma dhicis macnaha waxaan marka lagu siinayo waa sasabasho lagaaga reebayo halganka socdo iyo wiilasha halgamayo ayaa lagaaga seexinayaa waa sun lagu siinayo kaararka waa sun lafahana waa sun waxaas oo idil marka laisu geeyaayey waa wax looga talagala ummadda muslimiinta in lagu kala reebo waxaan ka digaynaa waxyaalaha gaalada ee noo qooshayso oo ah haayaadka tansiiriga ah iyo waxaa weeyaan waxyaalaha loo yaqaano balaayada iyo injoowada waxay riixayaan iyo wax kasta oo ay gaalo wadaayey sidanba waxaa weeyaan isku baraarujinnay waa inaanu gacanteenna isbarno inaan wax ku soo raasano macnaha waxaan ka digaynaa marka gaaladaas oo maanta waxaa weeye muslimiintii waxaa weeyaan khazo aad aragteen siday u galayaan inaanu maanta gacmaha u horsanin kana aqbalin waxyaalaha waxaa weeyaan sunta ah ee ummadda ay ku seyr-seyrayso waan ka digaynaa macnaha ikhwaanay waxaanu leennahay jihaadka aan u diyaargarowna nafteenna iyo maalkeennana aan bixinno kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala aan u nusrayno maanta mujaahidiinta ilaahay wuxuu ku galladay oo aad daawanayseen oo aad markhaati ka ti- ka- ka tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cadow wuxuu gacanta ku hayay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga makaniyey ayaga ilaahay u dhiibay subxaanahu wa tacaala hadday tahay gaadiid hadday tahay hob hadday tahay rasaas hadday tahay daawo wuxuu ilaahay ku galladay mujaahidiintu ilaahay ku galladay subxaanahu wa tacaala ficilaana laga rabaa warnimo hala jahaado hubkeenna aan qaadanno saasaa casiisiin lagu noqonayaa cid kasta oo dulli madaxa u horeysane way dullowdaa cid kasta oo cizi iyo sharaf waxaa weeyaan muujisane maalin bay sharaf yeelataa kitaabka ilaahay wax ka sharaf badan isaga loo dagaalamana ma jiraan ikhwaani adduunka ma ogin macnaha waxaan isugu baaqaynaa ikhwaani kitaabka ilaahay inuu nusrayno in nin weliba annaga naga mid ah qoys qoys iyo guri guri iyo waxaa weeyaan jamaaco jamaaco kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu nusrayno maxaa yeelay asagaasaa sharaf ah ikhwaani insha allahu tacaala naftayda iyo nafteena waxaan udadaarmiyaa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu u nusrayno marka arrintii iyo waxaa weeye tanaafuskii socday ee dowriga ahaa ee degmooyinka waxaa weeyaan maanta adinka ilaahi subxaanahu wa tacaala idiin calfay Een, waxaa kaloo socda waxaa weeyaan tanaafus kaloo dhexeeya u dhexeeya qabaa'ilada ay ku tartamayaan inay kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala bartaan taasna tanaafus fiican oo socdo weeyaan ee waadna ogtihiin oo qabaa'ilada qaaraa bilaabay qaarna way ballansan yihiin waxaan ugu baaqaynaa ummadda inta ballansan tanaafuskaas khayriga inay ku tartamaan Een, ummadda shacabka soomaaliyeed ee aan la hadlayna qaarkood iyo inta naga dhegaysanayso ilaahay waxaan weydiinaynaa tabaaraka wa tacaala qalbigeena inuu ilaahay jihaad geliyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu qulubteena ilaahay u geliyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala dad isku xirno walaalo ilaahay naga dhigo ilaahay baa intaa weydiisanayna subxaana wa tacaala haadaa wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى